haddaan in yar ka idhaahdo arrinta maanta isukaa keentay ee goobtan aan joogno si aad la socotaanbo ama sidii horeyba loo yiri hortay loo sheegay waxaa in muddaa socday wadahadal u dhexeeyey mucaaradka ama dadka diidan ama beesha siyaasiyiinta beesha halka hadda ku kulansan ee sade iyo maamulka ka jira juba ama kismaayo ka jira ee uu hogaaminayo axmed maxamed islaan axmed madoobe arrinta iyada ah waa markii afraad oo uu dib u dhigahayo ayay soo martay axmed oo lasu imaan lahaa wakti muddaysanna uu u qabtay haddana uu khilaafay oo waktigi uu jabiyey kii ugu dambeeyey waa la ogyahay oo isagoo bisha tobankeeda furmi lahaa shirkaas ayuu dhoofay laba beri ka hor nairobi wuu aaday tegey wuu kasii tegay wuxuu aaday imaaraadka waxay ahayd shirka asaga ana in tobanka uu furmo wuxuu soo noqday sideed beri ka toddoba iyo tobankii buu soo noqday haddana wuxuu dhoofahayay laba beri kadib waxay ahayd inuu haddana muddeeyo wuxuu yihi shir baan u furayaa beeshtada dhexdeeda hala yimaado wixii baan hayo waxaa lagu wada hadlay isaga oo joogo oo muddo toban beri ama haysto ama wax la mid ah ama laba asbuuc oo la hubo dadka waxay wax ka tirsanhayaan ama wax kala jiraan ama awood qaybsi iyo wixii loo baahda ay ka wada hadlahayaan waa asaga sababtoo ah waxaa lawada ogyahay ninka keliya oo meesha ka taliyayo inuu yahay axmed maxamed islaam qolo kale oo awood la wadaagta ma jirto qolo kale oo tale la wadaagta ma jirto qolo kale oo wax u hambeeyana ma jirto marka maadaamaan ognahay waxaan ka codsanay haddii la wada hadlahayo inuu isaga goobjoog ahaado nasiib darro ma dhicin arrinta iyada ahayd oo waan ka codsa lasku la soo joodiyey axmed wuxuu haddana aaday shirkii istanbul oo aan filayaa haddaba inuu ku maqan yahay balse intuusan kismaayo ka bixin waxyaalaha dhacay oo cajaa'ibka waxaa ka mid a ayuu shidiyey dadkii deganaa beesha sade ka dega dadki deganaa dad ka mid ah oo degan kismaayo dadkaas oo aan hubo ayaga laftooda inay yihiin dadkii lagu gabatolay oo dhibanayaasha ahaa dadkii dhibanayaasha ahaa oo guryahooda la duniyey oo oo oo dad dadka laga laayay oo la barakiciyey oo wax badan oo aada bini-aadamada u daran soo maray oo cab in badan ayaa ka mid a aan hubo inaysan codkooda bogan karin inay cabsi qabaan ayuu sheegiyey markuusu keenayna wuxuu yidhi waxa wax isaga maqan yihiin waa beesha sade ayagaan shir u furahayaa dib hoshiisiina heshiiya weliba khudbadiisii dadka fiirsaday haddii ay xasuusataan ama dib loo raaco waxyaalaha ay ka hadlahayaan ba haddaa sii sheega wuxuu yidhi waxbaa nagala dila ma dhigi kartaan waxbaa nagala dhacay ma dhigi kartaan guryaha nagala duniya ma dhigi kartaan waxbaa naga maqanna ma dhigi kartaan waayo dadka beelo kale waxba laga soo qaadi mahayo su-aal su-aal baa u baahanaysa waxay tahay waxaa laga wada hadlaya maxay tahay dadka ka wada hadlaya markaas maxay tahay waa nasiib daro waa wax laga fariiro ama lagu qoslo meeshii asaga la rabay inuu dadka la wada hadlo oo lala googoosto oo ama lagu heshiiyo in wax la wada yeesho dadka kan marna axmed madoob waxba laba aysan yeelan waxaa la tabanhayo la diidan yahay waxaa weeye ma maaha in la diidan yahay jubbaland iyo inay jirto ama dhisideeda waxa la diidan yahay waxaa weeye inaan waxba la wada yeelan oo wax laisku darsan axmed madoobe oon ognahay shalayto in raaskiya moolintii asa ciidankii saaraya gacmaha u taageen marna baarlamaankii la xaaraantinimeeyey baarlamaanka federaaleedka u xaaraantinimeeyey asaga haddana caleema saareen inuu haddana yidhaahdo annaga wax dadka wax igalama jiraan annaga waxba xaga ima soo jiraan adinkaa wada hadlayo shir idiin fura haddii ay dadka hadda wax ka wax isu qabaan haddaan example usoo qaadano oo beesha uu sheegaya ay jiri kartaba hadda dhexdooda in wax isaga maqan yihiin ama ayaga aysan wax khilaafaada jiro ma aha axmed kii dhexdhexaadin lahaa ma aha kii asaga isu keeni lahaa ma aha sa kii u furi lahaa shir mana aha kismaayo meesha loogu furi lahaa way yaqaanaan meelahay degan yihiin oo deegaanadooda u badan way yaqaanaan waxa ayaga dhexdooda ay ka wada hadlahayaan waxay leeyihiin siyaasiyiin waxay leeyihiin dhaqano salaadiin iyo ugaasyo iyo dad dhaqan bay leeyihiin si wax wixii ayaga xaggooda jiro ay uga wada hadlaan way garanayaan arrintaas waxaanu leenahay waxay u muuqataa amaan u aragnaa inay tahay aniga ma warabo wax wada hadala haddana digniinaha uu gadaal ka raaciyo isleeyahay waxaas waxaad kama hadli kartaan ayaga laftooda usii digahayo ma dhici karta waxay tusaysaa axmed madoobe iyo sida wuxuu ka ka rabo meeshaas innaga waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka ay qusayso oo ay kamid yihiin dawladda soomaaliyeed beesha caalamka oo ay ugu horeysa ugu horeeyaan dalalka dariska ah iyo inkas iyo cid walba oo arrintaas ay lukuleeda ka mid tahay hay-adda igad waxaanu leenahay waad arkaysaan soomaalida waxay ku maamaaba jirta la habar jeclay musawaka waa muuqataa axmed wuxuu yahay iyo meesha ujooda waan wada aragnaaye haddii lagu raaco wixiisa siduu asaga ufaa shalay tana dadku su u galahayy waanu ognaa siduu wax u boobay waanu ognaa dadka degan laba iyo tobanka kilomitr oo soomaaliya ku wareysay wuxuu dhib u geystay waanu ognaa maantana hadduu halkaas ka baxay haddii macnaha waxaa wey raalli uga noqotaan wix raalli uga noqdo waxaa wey dadka soomaliyeed dib ha isu laayo wey dadka soomaaliyeed baa laisugu liibahayaa qalab inay islaayaan inay waxaan ku habboonayn oo hadda aan la bilayn ay sameeyaan marka waxaanu oran lahaa ama oranaynaa yaan laga yeelin axmed waxaas arrintaa noocaasa haddii laga yeelo talada soomaaliyeed way fogaanaysaa aad bay u fogaanaysaa ummadda soomaaliyeed dad deegaanka degan oo in ballaaran ka degan oo magaalooyin badan ka degan oo xaquuqdii ay lahaayeen oo dhan la baalmaray oo la diiday oo haddana la leeyahay ayaga baa waxu baahan dhibusiin baan ufurhayaaye aniga lama heshiinayo siyaasiyiin wax rabto siyaasiyiin siyaasiyiin weyi waxa wax wadoodo yaa u hadli lahaa hadee siyaasiyintooda u hadlay dadkaas marka waxaan warkay kusoo kusoo gabagabaynayaa axmed inaan laga yeelin arrinta iyada haddii laga yeelana arrinta in meel fog laga raadin doono meel fog baa laga raadin doonaa hadday weli dhowdahay dadka hadday wada hadal rabaan dadka waxay rabaan waxa wada leeyihiin waxay rabaan waxa wada difaacdaan waxay rabaan wax ay iyaga gacmahooda ku samaysteen oo isu tanaasuleen هذه عادة ما شفت